العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد cilmigu waa nuur jahliguna waa mugdi halku dheggan waxaynu ku aragnaa derbiyada goobaha waxbarashada gaar ahaan iskuullada iyo jaamacadaha waana halkudheg tilmaamaya xaqiiq aan marnaba la iska indhatiri karin oo ah in cilmigu yahay ilays iyo iftiin halka jahliguna uu yahay gudcur iyo mugdi الله بفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات diinta islaamka oo ah diinta cilmiga iyo iftiinka ayaa inagu boorinaysa barashada cilmiga nafciga leh gaar ahaan kan sharciga ah waxaana allah casa wajalla uu tilmaamay inaanay sinnayn kuwa cilmiga leh iyo kuwa jaahiliinta ah sidaas darteed adduun iyo aakhiraba iskuma dhowa kuwa uu allaah baray cilmiga sharciga ah ama waddadihiisa cagta ku haya iyo kuwa jahligu dilooday ee ka jeestay barashada diinta islaamka madaxyadana ku garaacaya bohollada aqoonla'aanta iyo jahliga warbixintan waxaynu allaah idankii ku soo gudbin doonnaa aragti ku aadan sida ugu wanaagsan ee uu qofku ku baran karo cilmiga sharciga ah sida ay diinta islaamku inoogu boorisay inaan baranno diinteenna iyo waxyaabaha nagu saacidi kara inaan hadafkaa sare xaqiijinno
وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم marka aynun ogaanno weynaanta iyo sharafka waxa aan raadinayno oo ah cilmiga sharciga ah waxaan u hurgi karnaa waxa ugu qaalisan ee aan haysanno oo ah waqtigeenna sidaas darteed cilmigu wuxuu leeyahay muhiimad gooni ah qofka caalimka ahna wuxuu ka fadli badan yahay dadka intooda kale barashada cilmiga sharciga ah waxay nagu hogaaminaysaa waddada jannada sida ka sugan suubanaha sala allahu calayhi wasalam kaas oo yidhi qofkii qaado wadda uu ku raadinayo cilmiga wuxuu allaah u fududeeyaa waddo geysa jannada sidaas darteed qof waliba oo muslim ah ee maanta nool muhiimaddiisa ugu sarraysa waa inuu ka badbaado naarta jannadana uu allaah siiyo marka barashada cilmiga waa mid ka mid ah waddooyinka ugu fudud eena geynaya insha allah jannada qofka baranaya cilmiga sharciga waxaa allaah u baryaya makhluuqaadka ku nool dhulka iyo cirarka iyo xitaa kuwa ku jira badaha waxayna allaah u weydiinayaan dembidhaaf iyo naxariis ogowna makhluuqaadkaas waxaa ku jira malaa'igta oo uu allaah aqbalo ducadooda inta aad baranayso diinta islaamka waxaad ogaanaysaa oo aad kororsanaysaa masaa'il sharci ah oo maslaxadi ugu jirto diintaada iyo adduunyadaada oo waxaad noqonaysaa qof allaah ku caabudo aqoon iyo cilmi oo aysan ka ahayn waxaan arkay dadkoo sidaas samaynaya aniguna waa aan iska sameeyey taasoo ah dabcan dhaqan ay leeyihiin dadka uu jahligu kaga jiro cilmiga sharciga ah markaynu intaas oo idil iyo fawaa'id kale oo ka badan ka soo gudubno barashada cilmiga sharciga ah waa waajib oo allaah ina saaray waajibkuna sidiisaba waa sheega qofka haddii uu sameeyo laga amaalmariyo haddii uu ka tagana lagu ciqaabo sheekh cabdulilaah oo ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka hadlaya waajibnimada in la barto cilmiga sharciga ah gaar ahaan kan daruuriga ah ee aanu qofka islaamnimadiisa iyo cibaadadiisuba aanay ansaxaynin isagoo aan baranin بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آه، horta cilmiga ilaahay meel weyn buu dhigay boos weyn buu dhigay fadligiisana ilaahay aayaad badan iyo wax kaga hadlay iyo axaadiis badan baa lagaga hadlay oo diintu kaga hadashay marka xukmiga haddaynu usoo degno cilmiga sharciga ah xukmu طalab اlcilmi الsharciy itafaqa اlculamaau calى ana طalab اlcilmi الsharciyi waajibun calى kuli muslimi wamuslima liqowlihi tacaalى fasaluu ahla اdikri in kuntum laa taclamuun ayadda iyada ah waxayna faraysaa maaragtay ayna tusaysaa wujuub maaragtay in la su-aalo ahlul cilmiga iyo dadka cilmiga saaxiibka oo in la su-aalo oo qof kastoo muslim calaa kulli muslimin bay waajib ku tahay laa yaclamu amra diinihi qof kastoo ka jaahil noqda shay ka mid ah diintiisa inuu culimada weydiiyo waajib bay ku tahay hadday caqiido tahay iyo hadday cibaado tahay iyo hadday axkaamtii xalaashii iyo xaraamtiiba ay tahayba nabiguna sal alla ly slam wuxuu leeyahay talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim xadiiska in badan baa sanadka laga hadla la rogrogaa laakiin alcalaamat alalbani wuxuu ku saxiixayaa xadiidka fii saxiixi aljaamic xadiiska saddex kun sagaal boqol iyo saddexiyo toban iyo xadiiska saddex kun sagaal boqol iyo afariyo tobanka buu ku saxiixa sheikhu waxaa isagu saxiix buu leeyahay marka cilmiga sharcigu waxaa weeye waa waajibkaas ummadda ku yahay inay baratana waa waajib wey qof kastoo muslima waa laga rabaa marka isagaa laba u kala baxayo fardulcayni iyo fardulkifaaya u kala baxaya fardulcayni waxa weeye wamaa huwa waxaa weeye waxa ay ku waajib tahay qof kastoo mukalifa oo xil la saaray inuu barto oo qofka uma suuragelayso hadduusan baran inuu waajibka ilaahay faray uu guto waajibka ilahay dusha ka saaray inuu guto qofkii uma suuragelayso hadduusan cilmiga sharciga ee cayniga uusan baran farducaynka ah cilmiga isaga giddi waxaa soo gelaya qof kastoo muslima mukalif ah ayaa soo gelaya waana waasib inuu bartana oo laasim bay ku tahay cid laga reebayana ma jirto kal iimaani lmujmal iimaanka ilaahiga inaad baratid tawxiidkiisa cibaadadiisa maaragtay inaad baratid waxaad tidhahdaa asmaada sifaatiisa salaada saad gudan lahayd tahaarada saad gudan lahayd siyaamka iyo soomka xalaal iyo xaaraamta inaad kala baran lahayd taa qofna qofna lagama reebin waxaa jira cilmi oo fardulcayn oo khaas aho dadkii markaa isaga markaa awoodla leh matalan ninkii xoolale unbaa sakada laga rabaa inuu barto iyo nisaabkeeda markuu gaadho qofkii istitaaca haya iyo xajka inuu taga laga rabaa qofkii maaragtay tijaaro gala ayaa laga rabaa inuu barto xalaasha iyo xaraamta buyuucda xaraamta aan banaanayn iyo kuwa banaan iyo ribada iyo inuu barto qofkii qof dumara guursado ama naa guursada laga rabaa inuu barto maxaa kala gudbo nafaqadeedii iyo waajibkay ku leedahay inuu barto marka cilmiga noocaasa waa cilmi waajiba qof kasta oo muslima waxaa weeye waa laga rabaa qaybta kalena waa cilmu kifaaya weeyaan waxaa weeye isaga waa cilmi ummadoo dhama duuduub ahaan laga rabo inay barato laakiin hadday qaarkood u qumaan oo sidii la rabay ay u gutaan iyagu ajar badan bay ku helayaan qolada isu taagtay qolada kale ee maaragtana waxaa ka dhacaya itimkii iyo dembigii baa ka dhacaya oo waxa weeye isagu waa fardulkifaaya sida xifdi qur-aanka oo kale ummadoo dhan ilahay kuma adoonsana in qur-aanka wada xifdiyaan xadiiska iyo culuumtiisa rag baa la rabaa inay bartaan qayb ummada ka mid a waxaa la rabaa maaragtay fiqiga iyo usuushiisa iyo maaragtay iyo iyo ijmaaca saxaabada iyo culuuma luuqa naxwaha iyo sarafka dadkao dhan ma wada baran karaan hadday qayb barato dadka ka xambaarto inta kale nebigu ka dhacaya qoladaasuna ajar bay ku helaysaa marka xukuma sharciga kaas weeye ilaahayna ma jiro shay uu ka dalbay nebiga inuu weydiisto inuu u ziyaadiyo ilaa cilmiga mooyaane waqul rabbi zidnii cilman baa nebiga la amray waxaa leeyihi nebi allow waxaa tidhahdaa ilaahow cilmi ii kordhi marka amarkaasuma amar nebiga u khaasamaysa qof kastoo muslima way khusaysaa aayaddu qof kastoo muslima inuu cilmiga kororsado ilahay weydiisto waa laga rabaa wa inagaba nebigu ina baray xataa adkaara sabax iyo walmasa markaynu akhrinayno ina nahnu allahuma inii asaluka cilman naafican wa risqan dayiban wa camala mutaqabala qof kasta laga raba ilahay inu weydiisto inuu u sahlo xadiis kalena waa tuu ahaa man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi dariiqan ila aljanna fadligaasuu leeyahay waa wax janno lagu helo cilmigu barashadiisu bal iskaba dhaafe culimada waxay aaminsan yihiin ama nawaaqidul islaamka cashara waxaaba ka mid ah qofkii diinta ilaahay ka jeestay aan baran ee aan ku dhaqmin inuu naaqid ku dhacayo oo iimaankiisaba uu burayo nawaaqidul islamka waxaa ka mid ahaa alciraadu can diin illaahi laa yatacalamuhu walaa yacmalu bihi ayay ahayd iyagoo aayaddii culimada usoo qaatay waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi faacrada canha ina min almujrimiina muntaqimuun marka diintoo la baran waayana waxaaba laga yaabaa inay gaalnimo iyo ku geyso iyo diin ka bax barashadoona fadligaas ayay leedahay في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآي والعبر هنا النعيم وليس النفس ندفعها هوى waxyaabaha inagu xamaasad gelinaya inaan baranno diinta islaamka aqoon dheeri ahna u yeelanno masaa'isha sharciga ah waxaa ka mid ah inaan ogaanno fadliga uu leeyahay cilmiga sharciga ah iyo sida uu allaah u maamuusay culummada iyo sidoo kale dhibaatada uu jahligu leeyahay akhrinta taariikhda culummadii rabbaaniyiinta ahaa ee soo maray muslimiinta waxay nagu dhiirogelinaysaa inaan qaadno dhabbahooda lana imaanno sabarkii ay lahaayeen kana xorowno qanaacada hoosaysa ee ku aadan inaan naqaanno tukashada salaada iyo sida loo soomo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu karaameeyey culummada wuxuuna u markhaati gashaday inuu asagu keliyahay شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم wuxuu sidoo kale allaah inoo sheegay inaanay sinayn culummada iyo kuwa aan cilmiga lahayn
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب allah wuxuu kalowna faray inaan adeecno ulul amriga oo ay culummadu ku macneeyeen inay yihiin madaxda muslimiinta iyo culummada diinta islaamka يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً
هنا النعيم وليس النفس نتبعها هوى فتهوي بنا في كل منحدر sharaf iyo wanaag waxaa ugu filan dadka cilmiga leh inay dadku ixtiraamaan loona soo doonto masaa'isha sharciga ah laguna hormariyo fadhiyada iyo xitaa salaadaha imaamu ibnulqayim oo macnaynaya xadiidka ah allah ka mas-uulayo inuu diintan u tallaalo tallaal oo uu u adeegsado daacadiisa ilaa qiyaamaha wuxuu ku yidhi risaaladiisa miftaaxu daari sacaada tallaalkaas waa ahlu cilmiga wuxuuna allah ku tallaalayaa dhulka si ay dadka u baraan kayrka haddii aanay culummadu ahaan lahayn wuxuu dhulku noqon lahaa saxaro lama degaan ah oo aan lahayn khayr cilmi iyo diin له مخلصا ما دمت في سفري في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير layaa ma lahan in ay fadligaas yeeshaan culummada ilaa nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaaba ku tilmaamay inay culummadu yihiin kuwa dhaxlay ambiyada oo ka dhaxlay diinta عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وان العالم ليستغفر له من في السماوات والارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داود والترمذي sheekh cabdulilaah ayaa ku boorinaya dadka muslimiinta inay xil iska saaraan barashada cilmiga sharciga ah si uu allah u siiyo fadligaas ay qaybta ka tahay inaan noqonno kuwa dhaxlay ambiyada ummaddeena waxaan ku boorinaynaa cilmiga sharciga in la barto cilmiga waajibka sharciga in la barto waayo waxaa weeye cilmigaa haddaadan baran sidaad ilaahay maarata u caabudo ma garanaysid sidaad ilaahay maarata u weynaysid iyo tawxiidkiisa u qabsada ma garanaysid faraa'idkii lagu faray ma gudan kartid haddaadan sida loo weysaysta garanayn dee maxaaba salaad markaa kuma jirayso sida loo tukado haddaadan garanayn oo itibaaca nebiga su u tukada aadan u tukanayn oo aadan ka baran waxa weye wax ku jira male waxa kada culumtao dhan iyo waajibaadkao dhan waxa weye in la barto weeye asaasiga ee qofna aan looga cafiyin ee looga cudurdaarin waxa weeye in la barto weeye marka ummadda waxa weye in u kacdo oo guntato maanta waxaad arkaysaa dad badan oo iyadoo masaajidihii xalaqaadkii ka socdaan oo maaragtay idaacadda alfurqaan oo ay qeyb weyn ama xayz weyn ay u diyaarisay nashar cilmi sharci oo qofka laga yaaba inay kaba xigto cilmigaa inuu maaragtay barto inuu raadiyo yaroo lix doolara soo iibsado ama mobile toban doolara soo iibsado yaa laga yaabaa dad badan inay intaan ayan samayn oo ayan dhegba u jalaqsiinin oo waxa ka socda idaacadda iyo waxa maaragtay culimadu iyo xalaqaadka ka socda ayan dhegba u dhigin magaaladana ay joogaan fursad iyo ay faraaqna ay haystaan marka dadka iska fadhiya ee iyagoo fursadaa haysta aan baranaynin ee ka faa'iidaysanaynin idaacaddiina aan maaragtay taabicaynin iyo barnaamijyadeedii xalaqaadkiina aan ka qaybgelayn dadkaasu khatar weyn bay ku sugan yihiin dadkaasoo ilaahay ka cabsadeen naftooda ha isku noqdeen dib ha u xisaabtameen ha loo guntado cilmiga sharciga hala barto khayr addunya iyo walaakhira isagaa lagu helaa jahliguna waa cudur aada u xun oo dilaa ah oo qofka maaragtay uu ku dhaco uus if iyo aakhiraba dhib badan usoo jiidaya aakhirana ku janno waaya oo naar ku gelaya adduunkana wax kasta oo maaragtay uu ku kaco khata iyo maaragtay qalad u samaynaya اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو haddaba dad badan waxay isweydiinayaan haddii aan rabno inaan baranno cilmiga sharciga ah maxay tahay tallaabooyinka ay tahay inaan qaadno waa su'aal weyn sina u adag jaanibka kale markii laga fiiriyana fudud waxaana dadka aqoon-yahanada ay tilmaamayaan in culayska ugu weyn ee jira aanu ahayn in la helo tallaabooyin la qaado balse uu yahay in la qaado tallaabooyinka la wada og yahay ugu horrayn waa inaan hagaajinnaa niyadda oo aan wanaajinnaa qasdiga aan u barannayno cilmiga sharciga ah annagoo ka dhigayna mid allaah dartii ah oo aan ahayn inna la yidhaahdo hebel waa caalimo ama cilmi ayuu bartaa inaan la imaanno hamin sare iyo go'aan dhab ah oo ah inaan meel wanaagsan ka gaarno barashada cilmiga sharciga ah waana inaan dareennaa wakhtiga iyo fursadda aan haysanno iyo weliba in meel kasta laga heli karo imkaaniyaadka inoo suuro gelinaya inaan baranno cilmiga sharciga ah waa inaan nafteenna jeclaysinnaa barashada cilmiga sharciga ah annagoo adeegsanayna wasiilooyinka sharciga ah sida inaan aqrino rasaa'ilka dadka ku boorinaya barashada cilmiga waa inaan yeelanno saaxiibbo wanaagsan oo inoogu kaalmeeya inaan ka dhabayno hadafkaas weyn ee aan hiigsanayno bilcagsina waa inaan ka fogaannaa qof kasta oo wakhtiga inooga luminaya sheekooyin maalaayacni ah ama inaga niyad jebinaya inaan gaarno hadafka aan hiigsanayno waa inaan nafteenna ku tarambiyaynaa inay ku sifowdo tilmaamaha wanaagsan sida xalaalmiiradnimada wejifurnaanta qanaacada iyo akhlaaq kasta oo wanaagsan oo ay ka mid tahay tawaaduca taabiciga maxamed bin siriin ayaa wuxuu dhihi jiray selafku waxay baran jireen habdhaqanka wanaagsan si la mid ah sida ay u bartaan cilmiga sharciga ah waa inaan ku dadaalnaa inaan cilmiga sharciga ah ka qaadanno culummada ajillada ah ee waaweyn kuwaas oo looga markhaati kacay wanaag iyo toosnaan weynaantuna shardi ma ahan in ay da'da tahay ee waa in shiiqa aan wax ka baranayno uu yahay qof fanniga aan ka qaadanayno ehel u ah muhiimad gooni ah ayay leedahay inaan iska ogaanno qofka aan ka qaadanayno diinta islaamka welibana kuma sii jirto wakhtigan ay fidnadu badatay oo dad badan oo culimmo u nasab sheegtana ay faafiyaan manaahij iyo afkaar duminaysa shareecada islaamka allah ha u naxariistee moxamed bin siriin ayaa wuxuu dhihi jiray cilmigan waa diin ee iska fiiriya dadka aad ka qaadanaysaan diintiinna xilliga uu hadalkan leeyahay waa saddexdii qarni ee fadliga badnaay gudahood balka waran xilligan dambe ee aynu nool nahay tallaabada ugu dambaysa ee muhiimka ah waa inaan fanni kasta ka bilowno kutubta yaryar ee mutuunta ah kuwaas oo lagu jimciyey khulaasada cilmigaas haddii aan awoodno inaan shiiq hor fadhiisannana waa sida wanaagsan haddii la waayana qof waliba allaah ku caabudo sida uu awoodo ka bilow fannimo fanniga uu ka horreeyo sida caqiidada qur'aanka kariimka xadiidka fiqiga culumta kale ee aaladda sida luuqadda mustalaxulxadiidka usuulu fiqiga iyo wixii la midka ah فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور إذ بكى النبي يوما سمعا صوتا جهور يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور إذ بكى marka la isku barbar dhigo wakhtiyada aynu noolnahay iyo qarniyadii hore barashada cilmiga sharciga ah waxay fududahay xilliga aynu joogno maxaa yeelay wax waliba oo nagu saacidayo inaan barno cilmiga waxaa laga heli karaa inta badan guryaha iyo goobaha shaqada haddii aad mashquul tahay oo aadan awoodin inaad maalin kasta xaadirto dersi ka baxaya masaajid ama goob waxbarasho waxaad u baahan tahay oo keliya inaad miimri ku shubato duruusta aad doonayso kadibna wakhtigaada ka soo jarto soddon daqiiqo oo keliya haddii aad fanni waliba ka dhegaysato laba kitaab maalinkiina aad soddonkaas daqiiqo siiso barashada cilmiga sharciga ah waxaa hubaal ah in sannad kadib aad xaqiijo karto guulo wax ku-ool ah oo aadan xilligan suuraysan karin wax ka yar hal sana ayuu qofku ku dhegaysan karaa tafsiirka qur-aanka kariimka iyo saxiixaynka sida ay inoo xaqiijiyaan qaar ka mida culammada soomaaliyeed sidaas darteed qof waliba oo muslim ah waxaa habboon inuu fadhiga ka kaco siiba dhallinyarada oo ah hormoodka ummadda iyo difaaceeda koowaad في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمما internetka oo ah seef laba af leh waxaa iyagana dadka isticmaala ee haysta uga furan majaalaad badan oo ay kaga faa'iidaysan karaan barashada cilmiga sharciga ah waxaa internetka ka furan shabakado si lacag la'aan ah ku bixiya duruusta xana ah oo cilmiga sharciga ah waxaana tusaale ahaan loo soo qaadan karaa akadeemiyada saad ee barashada culuumta sharciga ah akadeemiyadan oo uu kormeero ka yahay islamarkaana uu aas-aasay sheekh maxamed saalax almunjid oo hadda u xihan maamulka al sacuud ayaa bixisa duruus dhammaystiran oo soconaysa laba sano taasoo qof ka dhammeeya oo uu ka qaadan karo shahaado tayo sare leh العلم تركة الأنبياء وتراثهم وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد وبه اهتدى إليه السالكون ومن بابه دخل عليه القاصدون بالعلم تعرف الشرائع والاحكام ويتميز الحلال من الحرام به توصل الارحام وبه تعرف مراضي الحبيب وبمعرفتها ومتابعتها يوصل اليه من قريب العلم ايها الاخوه والاخوات العلم مذاكره تسبيح البحث عنه جهاد طلب قربه بذل صدقه ومدارسته تعدل بالصيام والقيام والحاجه اليه اعظم منها الى الطعام والشراب لان الرجل يحتاج الى الطعام والشراب كما قال الامام احمد في اليوم مره او مرتين وحاجته الى العلم بعدد انفاسه واذا فقد الناس العلم فهم بمنزله الارض التي فقدت الغيث العلم احلى واغلى ما له استمعت اذن واعرب عنه ناطق بفم العلم اشرف مطلوب وطالبه لله اكرم من يمشي على قدمه
زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن
waxaa keliya ah ee uu u baahan yahay si uu ugu biiro akadeemiyadaas waa ciwaan gmail ah iyo xoogaa inuu wax ka fahamsan yahay luuqadda carabiga haddii ay kugu adkaato arrinkaas waxaa internetka buuxu dhaafiyey duruusta culummada soomaaliyeed oo uu ku jiro allaha u naxariistay alcallaama shariif cabdinuur kaasoo duubay in badan oo ka mid a kutubta xadiidka iyo culuumtiisa aqoon-yahan maxamuud ugaas oo ku nool dalka dibaddiisa ayaa sheegaya in internetka oo uu qofku ku baran karo cilmiga sharciga ah halkii lagu mashquuli lahaa arrimo aan waxtar nool lahaynna ay la gudboon tahay dadka soomaaliyeed inay wakhtigooda geliyaan barashada diinta islaamka horta marka koowaad waan ka wada dheregsannahay ma waan wada ognahay muhiimadda ay leedahay waxbarashada diiniga ah ee sharciga ah ee qofka muslimka ah ee mukalafka ah waajibka ku ah ee ay tahay ugu yaraan inuu aqoon asaasiya u yeesho xilligan iyo casrigan qofka muslimka ah ee maaragtay danayntaasu ku jirto wuxuu haystaa fursad aada u weyn oo jiilashii ka horeeyey iyo dadkii ka horeeyey iyo culammadii iyo maaragtay awooyaashii iyo abayaashii aysan haysanin shan iyo toban sano ka hor waxaa jira fursada aan jirin oo maanta maaragtay jira oo u furan qofka muslimka ah maaragtay inuu ka faa-iideysto oo uu maaragtay sharciga dhan kalaba uu wax ka kororsado aaladan maanta internetka loo yaqaano ee adduunka caalamka cid kasta ay isticmaaleyso ayaa ah aalad fududeyneysa oo qofka muslimka u ogolaneysa inuu wax badan oo maaragtay ama inuu safar dheer u galo uu ku qasbanaa ama inuu xalqa iyo masaajid u fariisto uu ku qasbanaa inuu asagoo gurigiisa iyo goobtiisa shaqada jooga uu maaragtay si fudud ku heli karo casharo waa hore la akhriyey kitaabo waa hore la akhriyey culummo wadamo kale iyo dhulo kale uusan joogin joogta dad maaragtay uu masaafo dhani ay u dhaxayso inuu wax ka barto oo wax ka faa-iideysto oo uu sharciyo maadiba maaragtay uu wax ka bar ka kororsado aalad u ogolaanaysa iyo fursad u ogolaanaysa ayuu haystaa waa waajib qofka muslimkaa saaran inuu labaatan iyo afarta saac ee uu maalinka haysto qeyb ka mid ah uu geliyo siduu wax uga faa-iideysan lahaa ama wax uga kororsan lahaa aakhiradiisa iyo maaragtay adduunkiisa waxa anfacaya oo diinta islaamka iyo sharci waxbarashada sharciga ah fursadda maanta lagu siiyey ee aada haysato iyo maaragtay awoodda aada u leedahay ilaahay ku ogolaa inaad taleefoonkaaga gacanta aada ku wadato adood xataa maqaayadda shaha ka cabaysay fadhiya inaad maaragtay wax ka barato oo maaragtay diintii dhan kasta aad wax ka kororsato waa mid runtii qofka muslimka berri la weydiin doono oo maaragtay qiyaamaha su-aalo ay uga imaan doonto iyo markuu maaragtay uu adduunkan ka tago oo waqtigaa lagu siiyey iyo fursaddaa lagu siiyey oo dadkii kaa horeeyey oo maaragtay kaa cilmiga badnaa oo kaa manfacado badnaa aysan haysan laakiin adiga lagu siiyey
seed uga faa'iidaysatay maxaa ma dayacday ma ka mahad celisay oo abaalkeedii ma- ma marisay waa su-aal u taalla marka waa arin aada u muhiim ah oo maaragtay mudan in la garowsado oo qofka muslimka ah uu maaragtay uu waqtigiisa ka faa'iidaysto oo fursada qaaliga ah maanta casrigan iyo aaladaha jira iyo maaragtay telefoonada uu haysta iyo qadka uu haysto uu uga faa'iidaysto inuu diinta islaamka ku barto oo maaragtay culummadii hore iyo tu maaragtay wadamo kale hadda joogto iyo midda maaragtay xataa isku wadanka iyo isku gobolka ay joogaan laakiin fursadda uusan u helayn inuu xalqooyinkooda tago uu wax uga buran karo marka waa arrin runtii in lagu dadaalo oo maaragtay lagu baraarugo mudan ilaahay
في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا haddaba nafteenna iyo tiinnaba waxaan ku dhiirigelinaynaa barashada cilmiga sharciga ah annagoo la imaanayna asbaabaha inoo fududayn kara ogowna marmarsiyada ah waqtila'aan iyo mashquul badan inaanay waxba ka jirin haddii aad doonayso in aad ogaato hadalkaas in uu sax yahay iyo in kale qaymee wakhtiga kaaga baxa ku hadalka teleefannada ama adeegsiga baraha bulshada ee internetka
فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب ومضى حثيثا ummadu waxay tanaadaa oy horumar gaartaa markay diinteeda xigsato oo ay aqoonna u yeelato markaas oo ay ku darsan karto culuumta maadiga ah ee aan ka hor imaanaynin shareecada islaamka sida juquraafiga teknolojiyada sintiifiga cilmiga ah iyo luuqadaha qalaad ballanteennu waa barashada cilmiga sharciga ah
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط واكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا اخي حرم وحقق اذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رايت العلوم واصحابها لدى كل ذي فطره تحترم فان رمت يا صاحبي رفعه بدنيا واخرى فلذ بالقلم واخلص لربك واعمل بما علمت وان تلقى فيه الالم وصابر وثابر ولا تكسلا فان الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم